laakiin kii guriga joogay ma afuri karo isagoon cudur yahayn haddaad xanuunsan tahay iska afur gabadhii uur baan leeyahay ilmaha culayskiisana markuu hooyadu ku soo weynaadaba jirkeeda wuu nafaqa beelaa iska afur ilmaan nuujinaya soonku wii dhibi iska afur almashaqatu tajlibu taysiira markay xaaladdu qofka ku adkaatay duruuf aan caadi ahayn la soo darasto axkaamtii caadiga ugu dhaqmayaan wax laga fududayn waliba masaafur baan ahay salaadihiina afar afartii laba laba ka dhig laba labana isu raaci oo duhri casar intaad hore isu raaciso inta kale shaqadaada caydhsoo wado almashaqatu tajlibu taysiira weeye wahaakadaa masaa'ilku waa tira badan yihiine lama soo koobi karo haday mashaqiya ciriiri timaado waa la fududeeyaa wixii la adadkayn jiray laakiin markii mashaqadii laga baxo xukunkii halkiisiibuu ku noqon arintaa labadaa qaybood abay tiri imaamu shaafici tilmaamo wuxuu yihi idaa daaqa alamru tasaca wa ida tasaca daaqa arintu hadday ciririyento waa loo waasiciyaa dadka markay waasac noqotona waa lasoo ciririyaa hadda waxaan idhi markay ciriiri kugu noqoto waxaad cunto weyda baktiga iska cun laakiin markay waasac kuu noqotay wax kalooda cunto aad heshay xaaraan wey xagga waa lasoo ciriiri markay ciriiri kugu noqoto waa laguu kala fidin markii meeshii caadigaheed aad timaadana wixii hadda ay duruufta darteed loo loo fududeeyey halkiisi waa lagu soo celin idaa daaqa alamru arrinta hadday ciriiriyanto xaaladu adkaato itasaca wuu fududaanayaayo waa la waasicinayaa wayda tasaca xaaladdu intay waasac iyo caadigii hadday ku soo noqotona daaqa waa lasoo ciriirinaya wixii hadda ay la fududeeyey halkii waa lagu soo celinayaa waxyaabo badan oo la xaaraantinimeeyey baa duruuf darteed loo galay qawaacid badan baa lagu tegi doonaa arrintaas oo tan soo hoosgelaysa fii kulli diiqin ciriiri kastaba yujlabu taysiiru fududayn baa la soo jiidaa falaysa fii minhaajina ariiqa yagii jidkan ayaa ka mid a mid maaha tacsiirun in wax la adkeeyo diinta ka mid ma aha waa qaacida labaad almashaqatu tajlibu taysiir ah qaacidada saddexaad waxay laa dararun walaa diraarun laa dararun dhib la bilaabo walaa diraarun dhib lagu jawaabo lagu abaalgudo lagaga jawaabana jaarid mid sharciga ku soconaya ma aha saa darteed faduru dhibka laa yuzaalu laguma zuuliyo bilidraari dhib kale laa darara walaa diraara waa qaacido laba eray ka kooban laa darara waxaa looga jeedaa sidiisaba sharcigu dhib ma ogola in la bilaabana lama ogola haddii la bilaabana in la daayo lama ogolo waa in wax laga qabtaa saa darteed marka u horeysaba waxaa laga shaqeeyaa dar'u lmafsadati dhibaatadu intayna dhicin laga hortago waxana waa lafdi xadiid nabiga ka sugan laa darara walaa diraara nusuus badan baa waxay ku soo aroortay ka hortagga idaa waqaca طaacuunu biardin hadduu طaacuunku ka dilaaca meel aydaan joogin falaa tadkhuluu hagelina sooma dhihin alwiqaayatu khayru min alcilaaji wey xoolaha qaybta jiran iyo qaybta caafimaadka qabtana waxaa la yidhi laa yuuladu mumradu calaa musixin ama musaxin xoolo jiran kuwa caafimaadsan yahan lagu darin dhibaatada in laga hortago weeye marka horeo laa yatanaajasnaani duuna ahaaliثi liajli ana dalika yuxsinuhu dhib lama ogolo hadduu dhacana waa in dhibkii la zuuliyaa oo dararkii inta la zuulin karo ama la yarayn karo in la zuuliyo oo la yareeyo wey dhibkii inta laga hortegi karaa laga hortegi hadduu dhacana dhibkii waa in la zuuliyo waxay leeyihin culimad raxmatullahi aleyh saa darteed baa buyuucda marka la joogo baa qofka khiyaaraad anwaacda buyuucda loo sameeyey waxbaan kala gadanay waad i khayaantay khayaanadu ma bannaanayn wax ceeb lahood ceeb ii qarisay baad iga gaday dhib baa ii soo hoyday dhibkii baan ogaaday waxaa leeyahay dhib waa ninkii xoolihii waad celin kartaa khiyaar adaa leh sababto a qofkan dhib in lagu bilaabaa maahayn haddii lagu sameeyeyna waa in dib looga celiyaa ceebi waa ninkeed xoolahaaga qaadaa lale warya hadduu ninkana raboosa xoolihii aadan rabin iska celi maxaa saa loo yeelay qofkan dhibkan markii horeba in lagu sameeyo aan ahayn lagu sameeyey lagu sameeyey baa dhibka laga korkor qaadaya waxaa ka mida bay yidhaahdeen nin baa naa guursaday amsilada aadka cajiibka u ah reer buu gabadhooda weydiistay oo ka guursaday waxyaabihii acdaarta ahaa ee amraadka iyo xanuunadii khatarta ahaa baa loo qariyey ama waali baa loo qariyey de waagi reerka ma marka gabadha reerka la iska weydiista hadda waxaa weeye marka hore intaan reerka la soo gaarin iyaga banaanka iska raadsanay waagi hore de waaga reerka un la soo mari jiray ninku iska soo galban jiray gabadha loo keena u arki jiray wey ama gabarh xanuunsan baa loo keenay gabadhii habeenkii markuu la guri galay laga yaaba leh de xiriir inuu dhex maray buu xaaladii ogaado wuxuu yidhi gabadhan ma hayn karo iyada marba hadduu jirkeeda taabtay meherkeedii way ku leedahay ninkan laakiin xoolaha ka baxay oo waxbaa loo qariyey soo maaha waxaa la dhihi iyada xoolaheeda iyo meherkeeda horta sii yaa u qariyey hebel bixi xoolihii waxaa leedahay ninkan maxaad ugu qarisay gabadhani iyadu dembi ma laha jirkeeda mar haddii la taabtay meherkeeda way leedahay laakiin ninkii sheekada duuduubay ee qariyey dhagarta iyo khiyaanada sameeyey baa xoolihii laga dhiraan dhirin oo laga dhalaalin adararu yuzaalu wey marka horta dhibkii sidiisaba in la zuuliyo oo la baabi'iyo wey walaa diraarunna waxay tahay dhib dhib laguma zuuliyo lamida ama ka weyn dhib baa dhacay dhib lamida ama ka weyn in lagu zuuliya lama ogola nin baa weel kaa jebiyey telefoonka kaa jejebiyey telefoonkiisaan jejebin lama ogola adiga dhibkii in lagaa dulqaado oo dandhow la saaray isaga la garay laakiin telefoon baa jejebisay adna mid buu kaagiibu jejebiyey labadiinaba laba dhibanaad ka hadda soo maha maxaa faa'iida adna telefoon la'aan adna telefoon la'aan dheh weel buu iga jebiyo weel baan ka jebin neef buu xoolu iga dilo neef xoolaha ka dilo lama ogola waxaa leeyahay soo neef xoolaha kaama dilin haa deenkiisii buu bixin dhibka isaga ha ku haro laakiin wuxuu dhib maxdi ah oo wax faa'iide ah lahayn beertaydii buu dabgeliye adna beertiisaan dabgelin maya gurigaygiibuu dumiyey adna gurigiisaan dumin maya saa darteed walaa diraara dhibkii wax dhib kaloo maxdiga oon faa'iido lahayn in kii horaa lagu baabi'inoo la yidhaahdaayey lama ogola wii khayaanay anna waan khayaani maya been buu ii sheegay anna been baan u sheegi maya lama ogola laakiin waxaa la ogol yahay haddii uu amwaal iyo xoolo wax kaa yeelay dhibkiisoo in la zuuliyo maaha dhibkii labadii nabada kama wada qaadi karta qof baa xadgudub sameeyey isaguu dhibki usoo galbanoo usoo hoyan xoolihii uu khasaaruhu geystay baa isaga laga qaadi ninkana dhibkiibaa la kabi dhibkii hal dhinac buu ku haray muxuu ugu haray isagaa waxa geystay ya wa jazaau sayiatin sayiatu miluhaa tan oo kaleeta maaha sayiatin sayiatu miluhaa waxaa jira acmaal haddaba qofku dhib markuu geysto in noocii dhibkii la sameeyo ma ahane aynan ciwad iyo badiil yeelan karin ka qatli nafsi waljinaayaati baa la yidhi qof baa qof dilay nafta aadamihii mag waa laga qaadan karaa laakiin xooluhu naf uma dhigmaan haddii dadkii la yidhahday ilaa wa ilaa ma qaata oon ridahooda la eegin xoolihiina way qaadan hadhowna suuqa iyo luqyada istaagi aano iyo argoos iyo israadsi baa bilaaban fitno iyo balaayo ka weyn baa soo socota haddaba ninkanuun inay ku ekaato isaga qoorta la jaro iyo in aana laysu raadsado dariiqa laysku istaago ay labaatan iyo soddon kala gaartahay labada dhibkeebaa yar alleelaha kan ha dhaqaajiya ha socdo gacanta u dhiiba daldala hala dilo waxaa loo diray dhib ka weyn baa soo socda oo nafta aadamihii reerkii nin laga dilay xoolo ma qanciyaan dad unbaa qanciya haddii dad lagaa dilo dad unbaa in lagu siiyo unbaa qanciya soo maha saa darteed soomaalidu markay inay godobtu harta rarto gabadh waxaa reerka wax laga dilay la siin jiray godob reeb la yidhaahdo reerkeeda gabadhi markay usoo galbatay ilmana u dhasho ma abtiyadii iyo seediye ah ilma abtigii iyo seedigii bulayn waxoogay wuu yar qaboob iyo dad iyo ilmo iyo ubad baa soo galbadoo reerkii soo galay dad dad baa lagu lagu halmaami karaa laakiin afar shilin baan ku siin ninkii ninka kaa dilayna dariiqaasoo ku hormarmari oo dukaankaasoo gadi arrin adag wey arrin aad adag wey saa darteed wixii nufuusta la xidhiira iyo dimaada la xidhiira xoolaha waa laga reebayoo waxay noqotay irtikaabu akhafi dararayn oo inugu soo socoto wey laba dhib hadday isqabsadaanna ka fudud baa la qaataa in la isdabaguro unu qadhawn laysku hayo iyo ninkii wax dilay inay ku hadhan eeduba iyo sheekaduba halkaa ku dhammaato inay halkaa ku dhammaataan roon irtikaabu akhafi dararayn waa qaacida inoo iman doonto faduru dhibka laa yuzaalu laguma zuuliyo bidraari dhib kale beertuu gubo waan gubi iyo kanuu sameeyo waan samayn waxaa kaloo yidhaahdeen qofku xataa haddii uu dil geystay iyo janaayaadkii dhiigga jinaayadana uu wasiila muxarama ku geysto sharcan gaar ahaan wasiila muxarama akhlaaqiyan uu ku geysto ti oo kaleeto lagu geysan maayo ti oo kaleeto lagu geysan maayo hadday niman dhalinyaraa nin soo qabta soo qof soo qabtaan oo xubnaha taranka intay qoryo iyo biri iyo wax ka geliyaan ay ku dilaan isna intaan qaawina xubnii taranta biri iyo ka gelina aan ku dila la dhihi maayo hadday geesh jabhadii intay gabar meel cidlaha ku helaan isu dabamaraan ilaa ay dhimato iyagiina sidii oo kaleetaa lagu samayn la la dhihi maayo waxyaabahaasoo kaleeta nooca tafsiilka qisaasta gala ma aha waxyaaba bixaddi daatihi akhlaaqiyan islaamku waa xaraamta laakiin waa la dili natiijadu maxay tahay tacadadat اasbaabu wاlmowtu waaxidu wey sabab kastaba ha noqoto horta ma tegey horta isagu ha tago dhimashadin baa muhima wastasxib اlyaqiina in shakun طaraa wاlcadama اlasliya in khulfun cara tanna waa qaacida saddexaad alyaqiinu laa yazuulu bishaki wax la hubo loogama taga waxaan la hubin soomaalidu si tan ka duwan bay u taqaanaa ay u yardho way tidhaahdaayo midho gunti ku jira ku geed saaran looma daadiyo wey waxaad hubto intaad ka tagto waxaan la hubin aad lama laha qaacidani waa qaacidadan aada muhiim oo adilo badan bay leedahay nabigu alai slam wuxuu yidhi idaa sallaa axadukum falam yadri kam sallaa alaaan ama arbacan waxaad kala garan weyday saddex waabaad hubtaaye afar amaad tukatay baad garan weyday intaad hubto un ka soo qaad saddex baad hubtaa soo maaha tii afraad waa ka shakisan tahay tuko waxaas waa shaki nabigaa loo yimid xadiidka abi hurera waxaa la yidhi qofkaya isagoo salaada ku jiraya calooshu waxoogay dhaqaaqiyo in wax ka soo baxay buu moodiyo waxoogay dabadana waxunbaa dhaqaaqi wuxuu yidhi laa yansarif xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan ilaa biiqda uu maqlo ama urteeda qarmuunkeeda uu soo gaaro yaanu yeelin maxaa looga dan leeyahay nabigaa wuxuu yidhi ina shayطaana qofkiin buu u yimaadaa fayalcabu bimaqcadatihi i riwaayati biliyatii dabadiisuu ku ciyaara uu taataaba markaas wari ab neef baa kaa timid ilaa aad dhawaqeeda maqasho ama urteedu ay ku soo gaartood yaqiin hesho waxaa waxbaa dhaqaaqaya waxbaa qururuc yiri iyo dan ha ka gelin buri nabg ala slam alyaqiinu laa yazuulu bishaki wey walidaalika qaacidani waa qaacida aada muhim u ah nabiga alay slat slam nusuustiisi iyo say tilmaamayso waad weyse qabtay waad ka shakiday weysadii inay kaa jabtay weyse inaad qabtay waa hubtaa inay jabtayna waa ka shakisan tahay hubaalkii wey haddaad istiri waraa salaaddii casar miyaa tukatay in lagugu lahaa salaadda casar waad hubtaa inaad tukatood waajibkii iska bixisayna waad ka shakiday waa lagugu leeyahay tuko qawaacid tira badan baa iyadana ka dhalatoon arki doono alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana iyo waxyaabaha la yidhahdo slu bara'atu dimmati iyo waxyaaba tira badan baa ka dhashay qawaaciddana wastasxib waxaad wadataa ood ku dheganaataa alyaqiina wixii la hubay in shakun hadduu shaki dara'a ay soo dariyo haddii shaki kugu soo dariyo oo shaki kugu yimaado wixii aada hubtay ku dheganow waalcadama alasliya baraa'adii asalka ahaydee waxaan inuusan jirin ahayd in ku dheganow in khulfun hadduu khilaaf caraa soo daahiro haddii uu soo baxo dadkii in wax la isku hayo arrintan waa saas iyo saas maaha ay soo baxdo tii hore ku dheganow maanta waad soomanayd waxaa laga shakiyey qoraxda inay dhacday lama sahwa way dhacday ma dhicin way dhacday ma dhicin baa la isu qabsaday ma kuu bannaanta inaad wax cunto laa sababtoo adi waxaa kugu dambaysay iyadoo soo jeeda waad hubtaa qoraxday soo jeeday laakiin inay dhacday qoraxdii shaki baa kaaga jira alyaqiinu laa yazuulu bishaki weli waad soomanaan walcaksu saxiixu habeen baad ku jirtay waad suxuuranaysay raashinkii dhagtaadoo ku haya baa waxaad ka shakiday waagii ma beryey mise ma beryen markaa salaadda way waagi waa ifteemay ma ifteemin raashinkaaga waad wadan kartaa ma hubtay inuu habeen aad ku jirtay haa miyaad hubtaa waagii inuu berye maya alyaqiinu laa yazuulu bishaki dheh markaad soomanaydna soomkii baad ku dheganaan markaa afurana afurkii baad ku dheganaan ilaa ay caddaatay waagii inuu berye alyaqiinu xaaji alyaqiinu laa yazuulu bishaki dheh raashinkaaga waa iska wadan soo sababta salaada waagi inuu berye in khulfun caara hadduu khilaaf soo baxo waxaa lamid a haddii la isqabsado xadiidkii baa cadaynaya albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankara nin baa nin banaanka intuu ka soo qasay ninka xoolaan ku leehay war ninkan xoola iguma leh haddaa islaantii ninkan iga qabta buu yidhi waxaa la waraahe ninkan maalinkii hooyadii iyo aabihii dhaleen maxoolaa lagu lahaa maya kadib baan ku yeeshay miyuu qirsan yahay maya markhaati ma haysaa hadda markhaati kale haddii kale wuu iska bixi ninka waxba kuma lihi haddii kale labada keliya hadday si annaga hawlnood xukman qadaa'an annaga hawlnoo taalla maaha iyaga yaa laka cabsi wada wey markii horeba iyagaa xadkii sharciga jebiyeyo waxaad xoolo kala qaadanaysaan markhaati u yeeloo qorasoo lama dhihin adnaa anlaa daalika adnaa anlaa tartaabu soo lama dhihin inaydan shakiino hadhow shaki imanin annaga waxaan hubnaa qofkani berii buu ahaa adna waxaad sheeganaysaa shaki baa nagu dhashay markaad tidhi xoolaan ku yeeshay shakigaagaan uga qaadan mayna intaan ka tagno yaqiintii horeen aan hubnay ilaa aakhiriha qaacidada shanaad ee ugu dambaysa waxakim ilcaadata caadada iyo curfiga xukunka sii fii maa lam yelid waxaanu soo aroorin taxdiiduhu in la xadeeya sharcan sharciguusan ku soo aroorin ka xirzin sida xoolaha meesha lagu xafidee haddii laga qaato ninkuu tuug gacan la gooyo uu noqon wactamid sidaana u cusku wuxuu yihi curfiga sharcigu hadduu xukum sheego xukumkiina qadar iyo tiro go-an in la raadiyo ay noqoto iyo meel go-an oo calaamadaysan nusuustuna ay ka aamusto waxaad u noqotaa dadka wixii caadiya curfi u ah curfigani haddaba culimmadu kutub bay ka qoreen alcurfi xujiyatuhu wa aahaaruhu waaqwaal اculamaai fii nadariyat اlcurfi kutub badan baa laga qoro hadda ilaa an boqol lix boqoloo beeja kitaabkii laga qoray shan boqoloo safxa masaladii laga qoray baa waxaan rabnaa inagana halkaa bayd inaan ku soo uruurino intaan ka gaadhin waxaad u malaynaysaa curfigu laba qaybood buu u noqdaa curfi qowli ah oo ereyada la adeegsanaya macnaha looga jeedaah iyo curfi camali iyo dhaqanka iyo wax isweydaarsiga iyo xiriirka la samaynaya looga jeedo hadiya goor waxaa la isula noqon curfiga waxaa la yidhi ninku islaamtiisa nafaqay ku leedahay imisay kugu leedahay marka goobta la joogo iyo zamanka la joogo iyo isaga dadka lamidka ah awooddiisa dhaqaala leebalkiisa iyo darajadiisa ah baa xukunkooda la siin waxay ku dhaqmaan la dhihi maaya ninka nairobi jooga iyo ninka duurka baadiyaha jooga islaantooda cunto isku nooca hasiyaa la dhihi maayo waayo isku curfi iyo caadaba maaha meesha geleyda laga cuno ninkii la dhihi maayo ilaa ilaa beriiskeen meel beriis laga cunana ma dhihi karo anigu geley baan bixin islaanta geley ma karsato ma dhihi karo markaa radbaxa ay ku leedahay curfigu u noqon haweenka iyada lamidkaa adiga dadka dhaqaalaha yar baa tahay dadka kula mustawahe dhaqaalahaagoo kaleetaa meeshaana kula joogo caadi ahaan iyo caadadu waxay tahay dumarkooda inay siiyaan ay u xiraan iyo meeshay dejiyaan bay kugu leedahay haddaa isqabsataan laydin kala saaraya wey hadda idinku waxay soo ogolaataan cidin soo faragelin mayso nafaqaadkii oo kaleeta waa sidaas waxaa ka mid a suuqa ganacsiga iyo heshiisyada marka la heshiiyo curfigaa kala xukumya wixii aan la isla magacaabin wuxuu labada qof hadday isla xariiqaan say isula xariiqeen bay noqon laakiin waxbay ka aamuseen curfigana waxbuu ka yahay curfigaa kala xukumi nin baa gabadh guursaday gabadha meherkeedi waa in misaal la yidhi waa intaa haye waa ku meheriyey gabadha meherkeedina intaasoo haye kun weeye laba kun weeye toban kun weeye boqol kun weye wixii doon hal dhaho hadhow baa waxaa la yidhi markii la kala dareeray gabadhi meherkeedaa way maakeenti gabadha meherkeedi midnagaa ku heshiina inaan keeno jiq bay noqotay waa la isla yimid waxaa la leeyahay noo fariista curfiga dhaqanka dadku muxuu yahay markii saa gabadha loo mehersado meherka ma la dedejiyaa mise lama dedejiyo hadduu dhaqanka iyo curfigu yahay in la dedejiyo waxaa la leeyahay kumana heshiini kamana waadna kaa saari mayse meherkii soo dhig meeshaas curfiga iyo dhaqankaa sidaase alcaadatu muxakamatu soo qaacidadii ma ahayn haddiise curfigai caadadu in hadda la isweydiiyeen haynee labadaa isqabuun sida soomaalidoo kale ay u taallo oo odaygii yidhahda gabadha meherkeedii baan rabaa war waa inaad daranta rinta ka bax baa la dhihi weligeed bayaa meher isweydiista maxaad daa saa rabto maxaad markii la meherinayo u hadlan weyday mada hadlin sooma hadlo anta waa laga aamusay sida dhaqanku yahay unbaa lagu xambaari alcaadatu muxakamatun baa dhihi marjicu waa curfiga dukaan baa wax ka soo gadatay alaabtii hede guriga meel carwo aad tagtayo ama gurigaa iska bedelaysay ama degitaan cusub baad ahayd ama haddabad aqalgelaysay sariirtii iyo kuraastii iyo aramaajooyinkii baad gadatay waan kaa gatay lacagtii ad ku heshin lacagtaa siisay hadhow baad timido war alaabtii maxaad iigu keeni weyday buui waraalaad manaa ku heshiin inaan kuu keeno jiq bay noqotay waxaa la leeyahay suuqa curfiga dhaqanka suuqa ninka alaabta saa looga gatay ma isagaa geeya mise ninka gatay baa qaata haddii la yidhahda ninka gatay baa qaata warlaabtada daldalaa laleeyahy horya gaarigaa soo kirayso hadday curfiga dhaqankuu yahay dukaankaa geeya alaabtana waxaa leey wanaa alaabta qaad u geediga gurigiisa maxaa yeelay arrinta waa arrin ay ka aamuseen walcaadatu muxakamatun curfiga kala xukumaya dad baa waxay ku intaasoo masale aad timid oo kanaa yimid oo kanaa yimid oo shariicadu shariicadu qawaacid hore waxay dejisay wax ka faka buusan jirinba haye su-aal baad kiti haye haye haye haye haye mamay tan waa masalo sharcigu caddeeye wey sharcigu masalo wey dabool kaga tegey maaha alaabta milkigeeda yaa lahaa wixii kastoo hanti oo milki oo ninku lahaa walow kitubna ha noqotee adoo alaab guri baad ka hadlaysay aramaaje kitaabna ha noqotee dhaxal wey xataa kitaabtu dhaxal wey ilan kitaabtu lacag wey waa ka maktabadaha tijaariya macadbacad iyo ganacsato waaweyn baa milyuneera ka dhaxantay xoolo badan baa galay xoolo kastoo uu leeyahay oo intuu nolosha ku noolaa unan waqaf ka dhigin haddaadan rabin kutubta in lagaa dhaxlo waqaf ka dhig inta aad nooshaheed qabto shardina ka dhig inta aad nooshahay adu inaad maamusho kutubtaas waa lagu ogolaya sidii beertii cumar uu bixiyey cumar iyo caruurtiisii ay gacanta ku haynayeen haddii kale sayradda suuqa xaraashunbaa kutubtaada la geni waa la dhaxli wax kastoo hanti uu ninku lahaa dadka dhaxal kale iyo qof walbi intuu leeyahay sharcigaa caddeeyey tan curfi loogama tegin waxaan ka hadlayno waa masalaana sharcigu xadidin curfigaa lagu kala saari dadka laakiin mas'alaa laga soo reebay oo hadda adiga curfigeeda inaad daydaydo aanay kuu furayn laakinamaa shaygii nasa calayhi alculamaa culammadu ay caddeeyeen ay qeexeen faaqbal aqbal fadaaka ay caddeeyeen bacda ataxari dabagal kadib iyo raadin iyo xaqiiqa raadin dheer kadibuu istaxkama meel lagu hubsado mid xukunkiisa meel lagu hubsaday uu noqday mid adag oo meel taagan noqday waxyaaba waxaa jira isbedelka zamanku aanu saamayn ku lahayn waxa ay noqonayso oo had iyo koorba soo jireenah kadibna culimmadu intay dabagaleen oy raadiyeen curfiga iyo dhaqanka iyo caadaadka iyo xaaladu sida ay tahay ay wax soo kala soo kala qeexeen taasoo kaleeta anna dib baanu u noqon oo anif baan ka bilaabi lama ogola mihaalu daalika xayd imisaa ugu yar gabadhu hayn karaa laa aaya walaa xadiid hal aayadii ma jirto hal xadiidkana ma jiro gabadha dadee ugu yaraan dadee bay caada ku dhici kartaa markay caadadani ka dhammaato dad kale intayna gaarin intee in leeg bay ugu yaraan daahir noqon kartaa maalinba ma laba saddex beri kadib ma ku soo noqon karaa waxyaabaha saas oo dhani culimmadu way dabagaleen aayadna ma jirto xadiidna ma jiro waa la dabagalay marka gobolladii kulaylka ahaa kuwii qabowga ahaa waxbaa la isku celceliyey ninba culimmadu waxay la noqotayba dhowr qaybood baa loo kala jabay oo nin walba intii ugu badnaydee uu arkay ah taas anna haddaan bilaabi on alif ka soo bilaabi waxyaabaha sida fiican loo kala shaandheeyey ee isbeddelka zamankuna saamayn ku lahayn waxay leeyihiin waxba looma baahna laakiin waxyaabaha tii hore miaalku sheegay baa wuxuu ahaa aan soo dhaafnay ka xirzin xoolaha ninka tuugga ah waxaa la yidhi idaa saraqa idaa sariqa waxaa la goyn gacanta laakiin waxaa shardi ah xoolahan uusan meel banaana ka qaadanin ama iyagoo dayacan uusan heline meeshii lagu xifdiyey jiray xeradoodii iyo mooradoodii uu kala baxo maxaa mooro noqon kara marka aayad iyo xadiis midna ma jiraan maxaa loo noqon xilliga la joogo iyo xoolaha noocooda iyo dadku meesha ku kaydsadaan xoolaha nool iyo iyo lacagtu isku meel laguma kaydiyo alaabta xoolaha nool xeraa la geliyaa xeradooda ninkii kala baxa tuu gacan la geyn wey laakiin ninkii lacag xeradaa dhigoo laga qaata may xerada xoolaha lacag miyaa la dhigtaa may adaa dayaca meel banaana dhig hadduu hal milyan ka qaata waa la tacziiriyo soo celin baa la dhihi gacan la goyn maayo xirji kama xadin haddii xirjiga waagi hore uu ahaan jiray reer baadiyihii abaaxad ba ha la yidhahda in la geliyo meel laab iyo waxoogay bahasha haanta gebigeediiyo la geliyo ay ahaan jirtay hadda halkaasoo kale xirji maaha boorsooyin iyo sanduuqyo iyaa soo baxay hadda waxyaabaha soo kordhay waxaa ka mida ninkii intuu kaar faalsa a samaysto akown lacag lagu shubtay soo ogala baxa waa saariq gacantaa la goyn waayo akownka lacagaha waa lagu xafitaa ninkii akown lacag ka xadaayey xirsigeedii uu ka xado gacantaa la goyn adiga haddaba number un baa kugu jira lacagtaadii oo kaasha kuma jirto laakiin akownkaagii iyo kaarkaagii buu helay kaarkii baa kaa dhumay meeshii buu kagala soo baxay lacagtii jag haddii la qabto gacantaa la goyn tuug saari qo waxaa weye waayo nisaabkii hadduu gaaro xirsu milihaa lacag xaggee lagu xafidaa soo akownna maaha iyo sanduuqyo iyo boorsooyin halkaa ninkii kala baxa jag waa la goyn dukumentigaa yimid dukumentiga ninkii halkaa iska dhigta ee laga qaataay maya meelihii la gelin jiray la dhigan jiray hadduu dhigtana ninkii u soo dhacee kala baxaay waa saariqoo hadday nisaabkii sariqada gaarto jag gacantaa la goyn maxaa lagu kala saari xoolahan moorodoodii ma lagala baxay mise lagalama bixin xilliga aad joogto iyo goobta aad joogto iyo maalka nooca uu yahay marka la isku daro dadku xoolahan meelo nooce ah baa lagu xafidaa oo haddii aan meelaha la gelinin loo arkayaa xoolo dayacay inay yihiin dukaankaad joogtay halkaa miiskaa lacag saartay miyaad xafida ma xereedi ma gelisi laakiin haddaad maqalka geliso lagala soo baxo meesheedii waad gelisay soo maaha ninkii haddii miiskaa ka qaataay waa laga soo dhigiyo waa la tacsiiriyey tuu gacan la goyn maaha laakiin ninkii maqalka intuu furta kala baxay xirsi mitlihaa buu kala baxay soo maha hadday berri isbedesho xataa maqalkan lacag lagu aamininba ay soo baxdo hadhow ninkii maqalka intaad gelisa kala baxa tuug noqon maayo gacan la goyn whaakada waa masalada la yihahdo caadadan waxaa la xiriira masalada la yihahdo tagayur اlfatwa bitagayur الzamaani wاlmakaani fatwadu mas'aladii lafteedii baa isbedeli hadduu xilliga la joogo iyo goobta la joogo intay isbedesho dadka dhaqankoodii inay isbedelaan waxaa ka mid a masaa'ilka soo gelaya caadada iyo curfiga la eegayo qabuulu shahaadaat markhaatiga la aqbalayo shahaadada sideeda markhaatiga waxaa loo sameeyey xifdu اlxuquuqi xuquuqda in la ilaaliyo haddii ay timaado cadaalad baa laga hadloo shuruud adadag baa loo dejiyey waxay dhaheen laba xaala labadaba ka soo qaad idaa lam yaxdur ila sibyaanu dhacdada markay dhacaysa carruur keliya ma joogteen wax dadoo weynba ma joogin wax baaliq oo qaangaara ma joogin laba mid ka yeelaynaa warka carruurtaan dhegaysanaynaa ee goobta joogtay annagoo inaan wax loo soo meerinin ku dadaalayna mise intaan warxan waa carruure naga daay intaan idhaanay xuquuqdii dubi dhubi waxaa la yidhi alamhalu falamhalu wey maxaa la heli karaa baa la carruurta waa la dhegeysa warkooda cadaaladdii shuruuda badan loo hashardiyey dagaal baa maanta ka dhacay meeshan nin baa nin madaxa ku dhuftay waxa meesha joogayba koox qayinaysay ba ahaayeen oo haddii miisaankii cadaaladda loo kaco hal markhaati galaba ma laha nin qayinaya ma markhaati geli nin qayisha nin qaad cunaysa yar cabitoona markhaati ma galaan asalkii cadaaladdi laakiin waxaan qayilinba ma joogin meesha ninkan dhiiggiisa inuu hadur noqdo la yidhahda markhaati oo looma hayo iyo kuwan uun ardaaladan in laiska dhegaysto in laiska dhegaysta ron marka cadaaladii alamtaru falamtaru wey haddii xilligii salafka shuruud iyo cadaalada laynagu dabaqo wax markhaati gala aynagu yaraan halka masaajka markaa ka dharsiddeed iloo istaagay hebel hebel layna dhaho waxaa laga yaaba boqol kiiba sagaashan inaan markhaati gelin lakin hadda markhaatiga waxaa loo dhegaysan haddii kale xuquuqdii waa lumi curfiga iyo caadada ahadba miisaanka ninka waa nin warkiisa la qaadan karaa maxaa lagu miisaamaa xilliga iyo goobta la joogo baa lagu miisaamaa nimaa waagii hore warkiisa la qaateen oo waxbana lagu darsadeen baa hadda ninka warka lagula carare fardaha lagula carare warka iyo aamni wey ninka hebel aan weydiin la yidhahdo buu noqon allah mustacaan meel baan maraynaa wataxrumu alxiilatu fii ayi camal bal qiila maa yucmal biha faqad batal wataxrumu alxiilatu xiiladu waa xeelaysigu waa xaaraam fii ayi camalin camal kasta oo la sameeyo sharci wujooyi inaad xiiladaysato lama ogola haddii shariicadu wax xaaraantinimayso inaad la daba wareegtood xeeladaysato lama ogola waajibkaa waa inaad tidhahdo samicnaa wa aacnaa nabiguna waa reebo wuxuu yidhi war waxay yuhuud sameeyeen oo kale ha samaynina maxaa yeelay waxay xaaraanta ku banaysteen biadna alxiyali xeeladaha midda ugu fudud bay ku banaysteen tusaaluu nabigu bixiye cala slat salaam wuxuu yidhi waxaa laga xaaraantinimeeyey baruurta markii baruurtii laga xaaraantinimeeyey bay dheheen annagu cuni mayno laakiin horta waan shiilaynaayoo subag baan u bedelaynaa subagana suuqaan geynaynaayo waan gadaynaa lacagtaasaan cunaynaa waxaa wey anu baktiga hilibkiisa ma cune maraqiisaan cabaawey ninka laga sheegay hilibkiisa maraqiisaan cabaawey nabigan xadiidka ibn mascuud waxaa ka sugan radi allahu canhu wa ardaahu inuu yidhi ina allaha idaa xarama shay-an xarama amanahu ilahay wax hadduu xaaraantinimeeyo lacagtiisana waa xaaraan walidaalika maxaa la xaaraantinimeeyey saa darteed beyc nikaaxu lmuxallal dhamaatay mid baa wuxuu yidhi dee allalahay naagtan guurso hebel u xalaale xataa hebel haddaydan ku heshiinin nikaaxaasi waxaa waye waxaad samaystay xaaraan weeye waayo waxaad u socoto wax ilaahay xaaraantinimeeyey baad inaad gebi uga boodan rabtaa cabitaankii iyo sharaabkii baa khamri kaa noqday baraf baad ku dhex turtay si uu xoogay karkii intuu uga jabo midaan waxwaalaynin uu noqdo aan maandooriye ahayn xiyal weeye iyadana kutuuritaankaasi xaaraan weeyo lagaama ogolo khamrada yar way isbedeli kartaa laakiin laa yajuuz takhliiluhaa adu inaad khal u bedesho ka shaqaysa lama ogola haddaba xiyalku beecun ciina waxaa loo xaaraantinimin kasoo hadalnay hore uga soo hadalnay xiila ribaa loo xeeladaysanaya hadda xiyalka ribada waxaa ka mid a kin yar aad kuga bilowday magaalada nairobina ka jira account bilaa riba barnaamij daba socda account bilaa ribaagan baclays banki uu wado baa ka mid a waxaa lagu leeyahay hay-ada waxaa bilowdeen waxaan ku gadaynaa alaab aan ribo saarayn intaasoo sana isaga bixisa wey laakiin maxaa lagu sameeyey intaasoo sano bankigu wuxuu saaran lahaa ribadii baa la xisaaboo la isku daray hal mar baa lagu jumleeyey marka waa isla iyadii wej magac kale loo bedelay iyadii unbaa magacii laga soo bedelay inti magacii laga soo bedelaa waxaa lagu yidhi intaasaan kaa siinay intaasaan ku bixin haddaad bankiga tagto oo tidhahda rib riba haddaad iga qaataan maxaad i saaranaysaan ood lacagtu ku saaranaya intaasoo sano aad xisaabto labada namber way iskeenayaan marka marar badan baa halkaa beec baan kaa gadaynaa intii laydin yidhaahdo baa beeca laydiin sheegayaba ribadii oo calculation lagu soo sameeyey wey calculator buu qaatay intaa percentageka intaasoo sano haddii uu fuulo maxay noqon kasoo qaad intaasuu bixiyey intaasu xilligaa bixiyey intaa intaasu usoo xarayn karaa kolba intaasoo rentaa ku hadhay iyo interesta ku hartay calculationkeedi intaasuu keenaya inay noqon lahayd haye u jumle waa buyuuc bilaabatay weeye yaa laydinku soo gabanaya aan laysu sirin may beec islaami ah weeye baa lagu dhihi riba raalli ma laga noqon karaa horta yadow may ribada caadiga ah haddaan raalli ka tahayna may waxaan ka hadlayaa waxuu beecan laftiisuba taxaayul cala riba wey ribadii baa loo xeeladaysanaya iyadii baa xagga laga soo wareegay war interesti baan ku saaran intaasoo sano intaasaa ku fuulidi ba waxaa la yidhi may intaasaan ku saaraynaan dhahna keliya waxaa ka mida nooc aan filaya mar dhow inuu bilaaban doono laakiin wadamada qaar ka jira wuxuu ku leeyahay gaari baa rabtaa haa soo arko gaari waad soo arkay waa soo gorgortan oo la soo heshii waa la soo heshiisay ma la soo heshiisay haa haa inakeen nin baa lagugu dari waraa gaariga ninka ku hadasheen haa ma ku heshiisa haa inaad gaarigan hadhow hebel oo qaadan doonto iga sii saxiix ballan ii saxiix waxyaaba qaanuun ahaan lagugu dabageli karaa lagaa saxiixi haye maxaa jira garigii buu gadan ninkii adigii matiida go hada waan gatay adaan kaasii gaday intaasna aan ku saartay sideedaba ninkani ujeeddadu lacagun buu ku dayminayaaye gaariga wuu kugu qasbayaa inaad ka gadato natiijada runta a markii la dabagala waa baycul ciinadii wax shabaho war aniga lacagtaad igu leedahay baa ka badan lacagtaad i daymisay isagu gaarigana ma rabo aadgadatiidna ma laha danna kama laha inuu lacagtiisii gaariga lagu gadi lahaa ka badan kaa heluu rabaa gaariguu kuu marinaya taxayul cala riba anwaacdeeda qayb ka mida wey sharikad marka la yihahda aada ugu shaqaysato oo yurubta iyo ilaa australia iyo new zealand yaan ku arkay waxyaabaha nairobina waxbaa bilbilaabanaya la lahaa isjira bal qiila waxaa la yidhi maa yucmal wixii lagu camalfala bihaa xiilada faqad baala waa bule beec kastoo xiilada cala alxaraami ku salaysani baail wey waxba kama jiraan sida nikaaxiiba muxalalkiiba uu baail u noqday aan waxba ka jirin laa yasqutu lmaysuuru bilmacsuuri laa yasqutu lmaysuuru ma dhaco wixii kuu fududaadeed awoodi kartay bilmacsuuri wax kugu adkaaday haddaad salaada fadhi ku tukan karto taagnidii baa kaa dhacday laakiin fadhigu kaa dhici maayo sujuudii rukuucdina waa lagaa raba facmal waxaad ku camal fashaa bima staacta waxaad awooddo min umuurin min ma'muurin wax laysfaray ah ma'muuraadka intii aad awooddo weye marar badan baan ka dacwoonay teleefoonadan markas inaan soo celcelinay dhibaato wey fadlan ruuxii telefoon inuu qabsado rabo majaaliista yuusan ugu celirin laa yasqutu lmaysuuru ka fududi kuma dhaco bilmacsuuri waajibaadkii lagu lahaa qaarna waad awoodaa qaarna ma awoodin inta aadan awoodinna waa lagaa cafin intaad awooddana waa lagaa rabaa facmal bima staacta min ma'muurin lakiin shardi baa ku xidhan waa waxan aad qaarna awoodda qaarna aadan awoodin inuu qaybsami karo wey sharcan inuu qaybsami karo haddaanu camalkan sharcan qaybsami karin oo aadan wada awoodin qayb baad laakiin awooddaa waxaa laga soo qaadayaa qof aan wada awoodin maanta waa soon ilaa duhurka waad adkaysan kartaa laakiin kadib ma adkaysan kartid lagu dhihi maayo ilaa duhurka soon inta dambana iska afur maya waad afuri kartaa baa lagu leeyahy sababtoo maalin halka maalin ee soonkii ma qaybsamo shay waaxid oon qaybsamin wey laakiin wixii qaybsami kara sida salaadii oo kaleeto waa lagaa rabaa waxaa dhacda mararka qaarkood culimmadu inay isku qabtaan wax wuu qaybsami karaa ma qaybsami karo saas darteed waa jeeriyo yeeri meysi la isku laayo waxaa ka mid a weysaa lagaa rabaa wax yaroo biyo aad haysataa weyse kuuguma filla oo markaad wejiga iyo gacmaha dhaqday dhammaan biyahani mintaan wejiga iyo gacmaha ku dhaqa markay dhammaadaan kadib baan gebagabaysan oo almaysuuru laa yasqudu filmacsuuri baan dhihi mise waxani way qaybsami kartaa haddaan dhahno mise waxaan leenahay weyse ma qaybsanto biyo iyo tayayamum bay noqotaaye mar haddaynan jirkii ku wada fillayn iska gebagabaysay intana meel isandhig baan dhahaynaa waa masale laysku hayay ku salaysan tahay oo ah sideedaba weysadu ma sida maalinta ramadaanka in qaybsamin baa mise waa sida salaada oo qaybsantaa loo kala jabay qoladii tiri way qaybsami kartaa almaysuuru laa yasqutu filmacsuuri horta biyaha bilowba dhe meesha dhamba ku dhammaadaan aragne markay biyuhu kaa dhammaadaan markaa kadib gebagabayso sababtoo almaysuuru laa yasqutu bilmacsuuri fattaqu lah mastacdi horta intaad awooddo ilahi kaga cabso biyaha mari qolada waxay dhaheen may kani waa ramadaanka oo kaleeto ma qaybsanto saa darteed wuxuu noqonayaa qof aan awoodinba walidaalika shariicada qaybna biyaha lagu dhaqa qaybna halaga dabagabagabaysta kamid ma hayno laba isbedel kale oo laysu geenayana ma jirto saa darteed hadduu biyihii ayna ku fillayn gabagabaysanaya biyahana wuu iska cabayaaba meel buu iska dhiganaya intuu biyo kaleo ku darsado u helay labadaa qowl ee culimmadu ay leeyihiin waxaa keenay weysadu ma qaybsantaa sharcan mise ma qaybsami karto masaa'il badan baa weysadu ma qaybsantaa mise ma qaybsami karta ka dhashay muwaalaadka weysada inaad wada xiriiriso ma shardi baa mise ma aha ka mid a haddayna qaybsami karin oo intaad qaar hor intaad weysiisataa iska tagta hadhow lagu handhaqi lagaa yeeli maayo ninka culimmada qabo ma qaybsanto kaa yeeli maayo wuxuu ku leeyahay weyse ma qaybsanto soo ma aha adiga markay biyo iyo gabagabaysi yimaadaanna way qaybsataan maadi dhihi markay biyo keliya weysataan inta hore aan dhaqi inta dambana waa dib dhigan miyaadi dhihi mahay weyse ama way qaybsantaa ma qaybsan mid soo gal qoladii tiri ma way qaybsantaa oo shaaficiyadii ay ka mid ka ahaayeen mar waxay dhaheen horta kolba xubin baad dhaqi kartaa markaasaad saacad soo wareegi kartaa halkaa wejiga intaad dhaqatood saacad soo wareegto oo kadibna gacmaha dhaqatood saacad soo wareegto laakiin maxay dhinaca kala dhaheen inta biyahaad haysato horta ha kaa dhammaato way way qaybsantahay almaysuurla isqudu bilmacsuuri marka culimmadu waa tafhiimu mufti nahjahu walma akhada marka lagu leeyahay masaa'ilkaasoo kale tidhahda kuwa yoodan laba labaynin wey horta masalada weysada ma qaybsantaa meel kusoo hubso kadib masaa'ilka badaanee taxanee daba yaalla hal dhinac qabso laakiin marna xagga ha ugu tallaabin marna xagga ha u boodin wajtanib ka dheerow aljamiica dhammaan oo min maxduurin waxa lagaa reebay oo kaleeta wixii aan daruuro ahayn kama ataa sida ku timid fi lkhabari ilma'suuri khabarka nabiga laga soo guuriyey sal ly slam masalada waxa waa asaas iyo daliila fattaqu llaha ma istatactum walaa yukallifu allahu nafsan ilaa wusaha nin wuxuu idaa amartukum biamrin haddaan wax idin faro faatuu minu waxaa idin faray waxaad ka samaysaan ma sadactum intaad awoodaan wamaa nahaytukum canhu fajtanibuuh haddaan wax idinka reebaana ka cararaay ka fogaan waxaan inaad daysaay dhib maaha allaahuma fii xaalati daruura wixii daruura ah waa la ogolyahay daysatee raajixa misaalka shuyuukhda fatwada aad u deeday sooma idinka la idinka rabaa waa masale khilaafiya aniga qowlka niman kale ma qaybsamaysaa ila raajixa laakiin waa masalo murankeedu taagan yahayo ijtihaadiyoon soo afdhammaanin wey marka masaladan ah nahyigoo dhan waa in laga fogaado waxaa laga reebayaa wixii qofka daaqadiisa ka baxsan ama daruuro gaara nahyigoo dhan ka fogaada waa waxaad ka fogaan kartaan waayo waxaa ka hor imanaya haddii la yidhaahdo xataa wixii daruuro ah almashaqatu tajlibu taysiir baktiga xalaalka noqonayaa ka mid a waxaa kaloo yidhahdeen manhi aadan ka fogaan karin baa jira waxay dhaheen falnadrib amsilatan nahyigaan laga fogaan karin nin baa halkan uu reer guribuu qabsaday guri meelo dagaal laisku hayey ama laga qaxayey buu guri taabsaday xaaraan buu isaga haystay maalinka dambe isagoo gurigii bartankiisa taagan unbuu fikirayo yidhi nin amaa sidaan ku dhibaataya ilaahay ka yaab wuxuu go'aansaday inuu towbad keeno gurigan dadka ilaah u celiyo gurigii bartankiisuu taagan yahay aslan buu xaq aadan lahayn biduuni idnin ku dhex socodkiisana waa dembi ilaah albaabka intuu gaaraya ma dhex socon karaa xaq aadan lahayn ku dhex socodkiisana uu dembi yahay waxay dhaheen haa daabi daruura ilaa sideebu xoolihii hadii dadka uga dhex baxaa daabi daruura way yidhahdeen nahyaa laga wada fogaan karin oo labaad baa jira meesha dagaal iyo xun weexa wax burbur xun baa ka dhacay meel baan ka soo dhacdayoo dadkii dhaawacaa baa isdul saaran adigii dhaawac baa tahay kan haddaan ka ka ka ka kan ah markuu ilaa kale haddaan taraafikada dusha ka fuuli meelaha kaloo kor ka fusha ma laha taa waxaa la yidhi horta iyada sideedaba kan intuu ka kaca ka kaleba kor fuuli karaa mise kanuu isaga sii fadhii iyada waa masalo waynagu hadda ku dheeraan maayo waynagu soo noqon doontaa irtikaaba khafi daray tasaawi daray halkaan marayno dee mar kale nagu soo noqon doontaa waa ku qosasheen waxbaad soo aragteen iyadoo kaleeta calaa kulli xaal xadiidkan qaacidadeenna midaas wey marka halkaas isaga joojinaynaa dhowr beyd bay noqotay waynoo diiday maanta inaan dheerayno soo maaha saddex shan
على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى وحجبنا بيتها فترة يتضبات والشيء لا يلزم قبل العلم به دليله فعل المسيء فانتبه وقبل علم النسخ للقبلة للكعبة صلوا نحو شام فقبل والاضطرار جاز فعل ما حضر والاحتياج فعل مكروه غفر وما لسد للذريعة اجتنب مثل العرايا لاحتياج ارتكب وادفع من الضرين بالأخف واعمل من الفضلين بالأعف وإن يقترن حظر مع المبيح فالحظر أولى منه بالترجيح إذا استوى في الأمر نفع وضرر فادرأ فساده ورجح الحظر والنفع إن يرجح على الفساد فاعمل به كالجرح في الإسناد بالجهل والنسيان والإكراه ينفى العقاب في حقوق الله لكنها لا تسقط الضمان في حق خلق في حق خلق فاحفظ الأمانة قد يحرم الشيء إذا كان استقل وجاز إن كان مع الأصل حصل كبيع حمل أو ثمار ما بدا صلاحها فلا يجوز مفردا وبيعها مع أصلها صحيح وكل ذا في قولهم صريح قد يحرم الشيء ابتداء ويفي جوازه استدامة لن ينتفي وذاك مثل طيب في الإحرام بقاؤه خال عن الحرام في صحة الأعمال بالذن اكتفي وفي العقود نص الأمر تقتفي لكن إذا بان فساد الظن فأبرئ, الذم فأبرئ الحق بلا تأني مثل الصلاة قبل أن يطهر فليعيد الصلاة إن تذكر والشك من بعد الفراغ لا يضر والوهم والوسواس والوسواس دع فلا يسر إن شاء الله تعالى إلى ميلهاس لو إحنا كقارنا عشر كأنه ما أنت نقن دونا من واحد نكتبنا قواعدي shanta ahayd qawaacid soo hoosgelaya midba mid ay hoos tagtaba marka laysku soo ururiyana casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa qaacidada sideedaad toddobaatan iyo labadii qaacide ee fiqiga ahayd ee mualifku uu kaga hadlay raximah llahu tacaala kitaabkan labaiyo toddobaatankaa qaacido qaacidada sideedaad baa waxay tahay qofka mukalafkaa sidiisaba ama axkaamta shariicadu waxay ku xidhan tahay oo qofka laga doonayaa awaamirta iyo nawaahidaba markii xukunka sharciga soo gaaro kadib xukunkii sharciga ahay markaad ogaato inay waxaa sharcigu kaa waa kugu waajibiyey ama kaa raba kadib baa lagaa rabaa ama xukunku inuu saa yahay adigu ama adigoon ogeyn oo aan warba ka qabin mukalafba ma tihidba ama tawxiid ha noqoto ama axkaam oo qeybta fiqiga isaga uu ka hadlaya ha noqoto ama tawxiidka ilaahay baa wuxuu yidhi wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuula ilaa rasuul u soo dira loo soo dira dadka oo gaarsiiya wixii ay ku jireen loo qaban maayo haddaba maadaama rasuulku markii uu soo gaarsiiyey ilaahay uu ku magacaabay xilligaa in xujadii dadka dusha laga saaray oo lagu caddeeyey baasaa darteed loo yidhi lianlaa yakuuna linnaasi cala allaahi xujatun bacda arusul haddaba shareicada hadday wax xaaraantinimayso naska waxyigana soo dego laakiin qofku uunan ogeyn inay shareicadu xaaraantinimaysay maba ogaba wixii buu iska sameeyey wixii hore markay shareicadu ku soo gaartuun baa waajib kugu tahay ka fogaanshaha xaraamta wixii horena macfi wey ilaah qur-aankiisu inoogu sheego wuxuu yidhi waxyaabihii ribadaee dadku ay cuni jireen aayaddii suurat albaqara maxaa la yidhi fain tubtum falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun ciqaabka iyo cadaabkan ayaa loo ballan qaaday qoladii markii waxyiguu soo degay kadib ku laabata wey isla aayadaha suuratulbaqara ahayd ilaahi subxaana wa tacaala haddii ay kadib markaas sameeyaan haddaba axkaamta shareicadu wuxuu yidhi washayu shayga xukumka sharcigaa looga jeedaaye laa yalzamu dadka kuma laasimo amar iyo nahyi midku dooni ha noqdee qabla alcilmi inta aan la ogaanin bihi xukumka sharciga inta aan la ogaan dadkii waxba waajib kuma aha daliiluhu waxaa u daliil ah ficlu lmusii'i fii salaatihi ninkii salaadiisa ku qaldamay ee fantabih baraarug waa ninkii yimid nabiga cala slam masaajka fadhiya ee halkaa intuu salaadu istaagay tukaday nabigu wuxuu nabiga u yimid ee salaamay oo yihi irjic fasalli fa innaka lam tusalli war waxba maada tukanin oo orodoo tuko mar labaad buu soo tukadoo waa soo noqdoo waa salaamay waxaa lagu yihi orod noqo waxba maada tukaninee tuka salaaddii ku noqo waa soo tukaday mar saddexaad oo haddana waa soo laabta waa salaamay nabiga intaa hagaaji u islaam mararka dambe orso dhan salaada haddana waxaa la yidhi war waxba maada tukaninoo soo tuko markaasuu isdhiibay waxa uu yidhi rasuulka ilaahay inta aan sameeyey waxaan ahayn oon ka aqaana ma leh xadiidkaasi wuxuu daliil u yahay kadib baa loo tilmaamay salaad suu tukan lahaa xadiidkan wuxuu uu daliil yahay qofku wixii aanu ogeyn waqtigiisiina tegey inaan dib loogu raacanaynin ninkaasaa buusoo tukan jiray saacaddaa salaadda ma bilaabin salaadihii ka horreeyey wuu soo tukan jiray qabeena lama dhihin salaadihii hore oo dhan waa lagaa rabaana lama dhihin waxaa kale u daliila markay soo degay qowluhu tacaala fi siyaami wa kuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط alabyadu min alkhayط alaswadi min alfajri rag saxaabada ka mid ah waxay u fahmeen laba xarigoo madow iyo cadiina isagdhig ilaa aad kala galato iska cun rag baa muddo maalmo iska cunayey kadib bay nabigu u sheegeen markuu ku lahaa innaka lacariidu alqafa markaasu wuxuu u sheegay cadiinka iyo madowga la sheegaya labada xarig waa beriga iyo habeenka mugdigiisa inay tahay laakiin maanu dhihin soo qadee intii mis maalmood baad saa yeeshay soo wada qadee waryaa lama dhihin waxaa saddexaada u daliila wa qabla cilmi naskhi nasakhii intaan la ogaanin lilqiblati qiblada la nasakhay lilkacbati ilalkacbatina loo nasakhay bay sallow saxaabada qaar ka midihii tukadeen naxwa shaamin shaam iyo baytulmaqdis bay u tukadeen oo faqubila salaadoodina waa la aqbalay lix iyo toban ama toddobiyo toban bilood markii nabigu calayi salatu salaam madiino tegey masjid alaqsa xaggiisa iyo shaam iyo baytulmaqdis baa loo tukanayay madiine markaad joogtana innaga hadda dhinaca waqooyi baan u tukannaa laakiin madiine marka la joogo koonfur baa loo soo tukadaa oo maka innaga iyo madiina inoo dhexaysaa haddii itijaah iyo qiblo la yidhaahdo laakiin shaam iyo baytulmaqdis innaga hadda markaan xagga kacbada u tukanayno horeybay waqooyi bay sii jirtaa ninka reer madiina hadduu maka u soo jeedsadana shaam iyo masjidulaqsa dhabarkiisuu noqon hadduu masjidulaqsa u jeedsadana maka dhabarkiisa noqon xaggay u tukan jireen aayaddii sayaquulu sufahaau baa soo degtay iyo aayaadkii la socday nabigana waxaa la yidhi fawalli wajhaka shatra almasjidi alxaraami badanka telefoon kama jiro idaacad laga baafiyo la wada dhegaystana ma leh nabigu salaaddii wuu tukaday salaaddii duhur bay u badan yihiin riwaayaadka inta aan arkay salaaddii casar nin soo la soo tukaday nabiga duhurka baa wuxuu yimid qoladii reer bani saliim u yimidoo meesha qiblatayn la yidhahda deganaa hadda hadda masaajka qiblatayn la yidhahda waa artay mar malaynaya xaafaddaasay deganaayeen iyagoo salaaddii casar shaam iyo masjidul aqsaa u sii jeedu u yimid markaasuu ku dhawaaqo wuxuu yihi war nabigaan la tukaday duurkoo waxaan ka marag ahay salaadii qibladii waa la bedelay xaggaa loo tukaday fadaaruu kamaahum imaamkii baa soo wareegay dadkii kalena way daba mareen salaadiina halkii baa laga sii watay lama dhihin qaybtii hore xagga u tukatay waxba kama jiree salaadda hore ka soo bilaaba lama dhihin hadda waa salaad casar waxaa yarfog xaafadda qubaa ka yarfog salaada subax bay reer quba warka maqleen laakiin casar iyo maqrib iyo cishaba halkaa iyo masjid alaqsa ay ogaayeen bay isaga tukadeen sababtoo ma soo gaarin in qibladii la nasakhay warba uma hayaan ilaahayna salaadoodii waa aqbalo salaadihiina waxba kama jira lama dhihin salaadihiina waxba kama jira lama dhihin marka waa qabla cilmi naskhi nasakhay intaan la ogaanin ama ogaanshihii nasakha ka hor lilqiblati qibladii la nasakhay aqsa almasjid alaqsa ee shaam loo tukan jiray lilkacbati ila alkacbatina loo nasakho loo wareejiyobay markaa intaynan weli ogaanin laakiin nasakhu dhacay bay sallow tukadeen naxwa shaamin bay u tukadeen oo fa qubila salaaddii waa la aqbalay tana waxay u daliil u tahay cudurdaarkoodu ahaa ma soo gaarin xukunkan sharcigoo maynan ogaanin masaladan waxay leedahay intan keliya ma ahane isagu tusaalayo wuu bixiyey amfilo tira badan bay leedahay haddii aan baabulcibaadaad ka baxno intaan baabulcibaadaad ka bixin masalada laysku haysto ee kale waxaa ka mid a bishii ramadaan baa soo gashay qofkani mar dhow wuu soo islaamay in ramadaan lagu leeyahayba warba uma hayninba maba uusan ogeynba goortii ramadaan bishii ramadaan dhammaatay baa waxaa ri wadaa bisha ramadaan inay soonkeedu waajibtahay soo moogin markaasuu wuxuu yihi maya ramadaan maxaa la dhahaa ama muslim buuba ahaaye meel baadiya wuxuu ku koray iska geeljir u ahaa weliba wuxuu ahaa kuwa reeraha meelaha deegaanka markay soo maraan mirgaha shaashoo yidhaahdeen meel allaale meeshii cagdad iyo xoola mareen ka fogaada ka leexda weligood kuwa aan reer ark ma arkin meel reer banaanti ka arka maahan diin lagu sheegay inaan arag haddii cibaadaadkaan ka baxno mucaamalaadkaa timid nin baa nin wakiishabay yidhahdeen culimmadu wuxuuna yidhi alaabtan ii hay ii gad saayeen iyagoo laba meelood kale jooguu wakiilkiibuu casilay xilkiibuu ka qaaday ninkaa goormaa wixii xilka haddii laga qaaday dee xoolihii kuma tasarufi karo ciidanka xilka laka qaaditaanka iyo tasarufkiisoo la joojiye waxay bilaaban markuu warku soo gaadho inta warka aanu soo gaarin bil hadduu warku dhexda ku soo jiro bishaa wax allaalay wuxuu sameeyey idan buu ku sameeyey oo laga daba tegi maayo sababtoo a qabla alcilmi shayu laa yalzamu qabla alcilmi bihi wey mama soo gaarin warkuya waxaa ka sii khatarsan nin baa nin qisaas ku muntay iyo dil iyo qoorta inuu jaro wuxuu yidhi hebelow ninbuu wakiishay intuu lacag siiyey wuxuu adaa wakiiliga ahe ninkaa aan qisaasta ku leeyahay kulkanuunka ii soo jar ninkii seeftiisiibuu galka gashaday amuu qorigiisiibuu xabadii gashaday iyo bastooladiisiibuu qaatay u dhaqaaqay markiiu dhaqaaqay kadib buu ninkii iska cafiyey ninkuu qisaasan lahaa buu iska cafiyey ninkii haddii dhexda warku ku gaadhana hadduu ninkii dilo isagaa la qisaasi warkiiba ma gaarinba suu sii socday buu dhag ka siiyey markuu dilay kadib baa layidhi war ninkii wuu cafiyey warba ma soo gaarin waxaa lagu leeyahay lamalaha cafigaasna wax ka socon maayo cafigaasna wax ka socon maayo maxaa yeelay washayu laa yalzamu qabla alcilmi bihi wey ninkan xil baa loo diray idan baa la siiyey idanka in laga noqday ma oga ninka xilkiiyo dowladdiiyo mas-uulka loo dhiibay waa lamid wakiilkiibu la mid yahay waa la casilay ilaa casilaadii rasmiga ay soo ogaado oo soo gaarto xilkiiyo mas-uuliyaddiisii in laga ateeco looga dambeeyo amar laga qaataay haddii wilaaya sharciya lahaa waa waajib laakiin maalinka xilka laga qaado wax amara dadka kuma laha warbax baa laleeyahay wax diin ood meel kaga dhacdood jebisay ma leh markaad ogaatay in la casilay hadduu markii hore wilaaya sharciya lahaa laakiin inta ka horaysa sow ma aha wax allaalay wixii xil ahaaye uu lahaa sidii u fuliyuu noqon maxaa kala duwan marka wakiilkii casilaaddii way soo gaartay markuu warkii ogaaday kadib wuu tasarufay daalim mujrim oo muctadiya wey xowsan idan u haysanin ku xadgudbay wey ninbaa maamuliyii xil hayey oo wilaaya sharciya loo soo magacaabay hayey ciddii ka sarraysay baa soo casishay casilaaddiina way soo gaartay markaa kadib amarkuu dadka siiyey iyo awaamir iyo xukun kuma fulin karo waa inuu ciddii xilka ku wareeji layidhi ku wareejiyaa amarkiisu naafid maaha wax allaalay wixii tasarufaad ee mas-uulnimo uu u sameeyana waa la baabi'in karaayo waa la joojin karaa ciddii magac mas-uulnimo uu wax ugu ogolaaday ama hawl ugu dirayna ka noqon wey cidda ka dambaysunbaa hadday rabtana sidii u wani hadday rabtana joojin wixiis waxba kama jiraan marka washayu laa yalzamu shaygu ma laasimo xukunka sharciga qabla alcilmi bihi intaadan ogaanin sababtoo a mushuruudu takliif waxaa ka mid a inuu qofku og yahay waxa laga rabo dee salaad maxaad tukana daan ogeyn ba salaad in lagaa rabo oo maxaad soontaa soon in lagu leeyahay baa dadan warba wahaynin daliiluhu daliilkiisuna ficlu lmusii ninkii salaada xumeeyey aan salaadihii hore qadeen la dhihin baa uu daliilahay fantabiih baraarug waxaa labaada uu daliila wa qabla cilmi naski nasakhitaanka ogaanshihiisa ka hor intaanay ogaanin lilqiblati qibladii in la nasakhay oo masjidul aqsa laga soo wareejiyey oo lilkacbati ila alkacbati loo soo nasakhay bay sallow saxaabada qaybo kamidihii tukadeen naxwa shaamin dhinaca shaam bay u tukadeen oo faqubila salaadoodina waa la aqbalay maxaa loo aqbalay xukumkii waaba la nasakhay iyagaan ogaanin wey ma gaarin way xukum sharciga taasi waa qaacidada toddobaad sideedaad baan leehay qaacidada sagaalaadi waxaa weeye qaacido la socota almashaqatu tajlibu taysiira la socota wey waliطiraari jaaza ficlu maa xudir walixtiyaaji ficlu makruuhin kufir waliطiraarin daruuro darteed baa jaaza banaanaadaa ficlu maa shay in la sameeyo xudira la xaaraantinimeeyey ficilkii xaraamta ahaa hadday daruuro timaado waa bannaan yahay in la sameeyo tan baktiga oo qur-aanku sheegay baana daliil u ah marka koobaad faman iura fii makhmasatin hayra mutajaanifin liimin fain allaha afuur raxiim markii aayadkii suuratu lmaa-ida lagu xalaantinimay waxyaabo badanna waxaa laga soo reebay ilaa ma urirtum ilayh waxay daruuro idinku kallifta maahane daruuro maxaa la yidhahdaa marka daruuradu waxay ka mid tahay musطalaxaadka cilmiga ah ee maanta dulman bay ka mid tahay ninba waxaa laga sheegay masalaha nin intuu weydiiyey ba waxaa la yidhi so waxaan meel sheegayba lahayn soo nabigu ma dhihin alacmaalu biniyaad markaasuu alla xadiidka muxuudulmaya wax kasta intaad ka samaysaan waxaa iska dhahaysaan soo nabigu ma dhihin alacmaalu biniyaad oo booskii uu lahaa iyo boos kale kasta xadiidka waa dulmideen buyi qaacidadana wax walba dali ka sameeya daruura weeyaan sharciga daruura niman daruura maxaa la yidhaahdaa aqoonin oo xaddeedu maxay tahay aan aqoonin oo shuruuddeedu maxay tahay aan aqoonin wallahi dee daruura ay u kaliftay buu ku dhihi oo daruura ma taqaaniin ay u kaliftay ku ogaatay daruuraba ma taqaaniide daruura iyo daruurada waxaa la yidhaahdaa waxa qofku haddii aan la samaynin ama nafta ama diinta ama cirdi iyo sharafka ama nasabka ama caqligu uu khatar galayaa la yidhahdaa qofka inuu dhinta inuu baktigaa cunay u taaganta ama waxan inuu sameeyo iyo dil bay u taagan tahay in la dilo naf baa lagu badbaadinayaa ama waxaa lagu badbaadinayaa cirdi iyo nasab baa lagu badbaadinayaa maanta inaad been sheegta iyo in cirdigaaga iyo reerkaaga iyo gabdhahaagii iyo la fara xumeeyey taagan tahay beentii way bannaantahay daruuro wey wa min haada albaabi nabiyullaahi ibraahiim iyo xaaskiisii markay meligii mujrimka ahaa ay la kulmeen u yidhi gabadha igu yeera ibraahim igu yeera maxay isu tihin cirfigoodaa waxaa ahaa haweenta ninka ay wada socdaan hadduu walaalkeed iyo maxramkeedii yahayna in faraha laga qaado hadduu nin qaba yahay naagtu qurux badan tahayna laga qaato waxay rabo lagu sameeyo ibraahim wuxuu yidhi walaashay wey imika la soo diraa iyada u yaara wuxuu yidhi walaashay weeyaan ku leeyahay beeridii buri baasha walaashay wey iyadana tiri arrinta saas oo kaleeta ah haddii cirdigaaga aad ku badbaadinaysa qolabaa taha lagu yidhi midayda soomaalida qabiilka sulaynaysa oo kaleeto baa meel cidlaa lagugu qabtay issheeg baa la wadhaa ciddaa tahay ciddaadahayd haddaad sheegato maanta xabad baa lagaala daali laga yaabo gabdhaha haweenkan in lagaa kursado laakiin nimankan hadla iyo lahjadooda iyo luuqadoodaa taqaanaaye reerahana waa kala taqaane laf reeraha ah haddaad sheegata waa lugudayn ama qabaa'ilan waxba godobi ka dhexayni haddaad sheegata waad badbaadi waad sheegan kartaa daruuro way beentaas magacaagii bedel nasabkaagii bedel cirdi iyo naf baa lagu badbaadinayaa marka daruuradu waxyaabaha shantaa marka la badbaadinayay khatar gelayaan baa daruuro la yidhaahdaa saa darteed waxaan leenahay hadday daruuradaa timaado in lagu dili iyo gaalnimo ku dhawaaq baa lagu yidhi waad ku dhawaaqi kartaa ilaa man ukriha waqalbun mutmainu biliimaan ilaa ma urirtum ilayhi wixii daruuro ah waxyaabihii xaraamta ahaay oo dhan baa bannaan waxay yidhahdeen culimadu tusaale ogeeda waxaa kaloo ka mid a anu meeshaa waxa geeye garanba maaye nin baa isagoo raashin cunaya waxuu liq yiri unbuu ku margaday jiq dhuunta u istaagtay wax lagu kabado oon khamri ahaynna ama kaadi ahaynna maba taalla meesha kabo waa daruura haddii eed margashada kugu sii istaagta neeftaada xirma ka weeye khamriga ku kabo